From Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin jimcaha bisha ebrilna waa afar iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka waxaa naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka mitrband iyo efemada geeska afrika teleefonada gacanta iyo boggeena v o e somaali com idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dacwadda mar kale lagu soo oogay dhallinyaro soomaali ah oo lala xidhiirinayo ururo argagixiso ah marka waxaan ka codsanayaa sheekh cabdiraxmaan maanta in uu asaga hogaanka qaato maadaama masaajidkii soomaalida ugu weyna asagu uu sheekh ka yahay oo culummadii magaalada uu muxuu ugu sarsaraysay uu ku jiro boqolaal arday aa joogto oo masaajida wax ku barata oo dhallinyaro ah ee, oo ka qanacsan waxa kan inay yihiin ee, waxa aan diin ahayn inuu yihiin oo aan jihaad ahayn arrintan maadaama horta ay aniga aan ku qanacsanahay ay internetka badanaa ka socoto ma aha marka minnesota arrin u gaar ah
waxaa kaloo dhegaystayaal aan idin haynaa dareenka dadka qaxootiga ah ee dhadhaaba oo ku saabsan in dib ay ugu laabtaan soomaaliya barnaamijkii umuuraha maraykanka waa barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
afar iyo toban qof oo dhallinyaro ah oo la aaminsan yahay inay ahaayeen soomaali iyo afghanistaaniyiin ayaa ku dhintay dalka macedonia kadib markii uu tarin dardaray wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay tilmaamtay in booliiska macedonia ay sheegeen in dadkaasi ay marayeen doox cidhiiri ah oo uu khadka tareenku soo dhex maro habeennimadii xalay dadkani ayaa ka mid ahaa koox ka koobnayd ilaa iyo afartameeyo qof oo muhaajiriin ah kuwaas oo u socday dhinaca dalalka midooda yurub tareenka dadka uu dardaray ayaa waxa uu ahaa nooca xawaarihiisu uu dheereeyo isagu uu ka yimid dalka guriga kuna socday serbiya inta badan dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah iyagu uga soo gudba dalka gariiga ee doonaya inay u tahribaan dalalka midooda yurub ayaa sii dhex mara dalal kala duwan iyaga oo markaasi tilmaam ka dhiganaya khadka tareenka uu maro si aanay u dhumin booliiska ma sheegin in dadka dhintay ay ahaayeen rag ama dumar dadka geeriyooday ayaa waxaa lagu aasi doonaa xabaalaha ay leeyihiin muslimiinta ku nool dalkaasi sideed qof oo ka mid a dadka ka badbaaday shilkaasi ayaa booliiska dalkaasi uu gacanta ku dhigay iyada oo dacwad lagu soo oogi doono safarkan dhinaca dhulka ayaa waxaa la sheegaa in uu ka halis yar yahay safarada dhinaca badda oo ay ku dhintaan boqolaal qof
dowladda bakistan ayaa wax laga naxo ku tilmaantay weerarka ay ciidamada la dagaalanka argagixisada ay maraykanka ka fuliyeen xadka u dhexeeya bakistan iyo afghanistan weerarkan ayaa waxaa ku dhintay laba la hayste oo u kala dhashay maraykanka iyo talyaaniga oo ay haysteen kooxda alqaacida wasiirka arrimaha dibadda ee bakistan ayaa sheegay in dhimashadan labadan qof ee rayidka ay muujinayso dhibaatada iyo halista ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha wadin oo ay in badan bakistan ka cabatay madaxweynaha maraykanka ayaa shalay xaqiijiyey geerida labadaasi qof waxaana uu sheegay inuu aad uga xun yahay islamarkaana uu qaadanayo mas-uuliyadda falkaasi madaxweynaha armeniya serge sarksan ayaa maanta oo jimcaha waxa uu kala qayb galay shacabka dalkiisa iyo marti sharaf kaleba xuska sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegatay in ka badan hal milyan oo armeniyan ah markii lagu dilay dagaalkii koowaad ee dunida mr sarksan ayaa waxa uu kula hadlay dadkaasi oo murugo ay ka muuqatay oo isugu soo baxay goobta xuska oo lagu qabtay meel ku dhow caasimadda madaxweynaha russiya valadimir putin iyo kan faransiiska holland ayaa ka mid ahaa madaxda dadka iyagu kala qayb galaya xuskaasi oo halkaasi dhigay ubaxyo xusuusa boqolaal kun oo qof ayaa yimid meesha la yidhaahdo yevran oo xusku ka dhacayo si ay uga qayb galaan xuska turkiga ayaa beeniyey in dilkii cuhmaaniyiinta ay u geysteen armeniyiinta uu ahaa xasuuq turkiga waxa uu sheegay in armeniyiintu ay ku dhinteen dagaal sokeeye islamarkaasina tirada dhimashada laga badbadiyey oo aanay ahayn tan la sheegayo turkiga ayaa wakiilkiisii vaticanka dib ugu yeertay kadib markii horaantii bishani uu baadariga bob francis uu ku tilmaamay dilkaasi xasuuqii ugu horreeyey ee qarnigii labaatanaad madaxweynaha mareykanka obama ayaa xusay dilkaasi laakiin aanu u isticmaalin ereyga xasuuq
hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan qaxootiga ayaa bogaadisay qorshaha midowda yurub uu ku saddex jibaarayo maalgelinta qorshihiisa la xiriira howlgallada baadigoobka iyo gurmadka ee dhinaca badda mediteraneanka laakiin waxa ay sheegtay in ubuucda mowduuca ay tahay in qaxootiga ay raadinayaan magangeliyo marka ay ka soo cararayaan rabshadaha ka jira wadamada ay u dhasheen hay-adda qaxootiga u n c r ayaa sheegtay jimcahan in ballaarinta howlgallada raadinta iyo gurmadka ay tahay tallaabada ugu horreysa ee muhiimka ah hase ahaatee waxa ay intaasi ku dartay inay waajib tahay in qaxootiga ay helaan fursad kale oo ay nabad ku helaan haddii la doonayo in xal loo helo mushkiladda qaxootiga ku dhimanaya badda hay-adda ayaa ku buurisay midowda yurub inuu keeno wadiiqooyin kale oo sharci ah oo lagu badbaadinayo qaxootiga hay-adda u n h c r waxay sheegtay in qiyaastii kalabar dadka muhaajiriinta ah ee kasoo gudba badda mediteraneanka si ay usoo gaaraan yurub sanadkii hore ay isku dayayeen inay ka baxsadaan dagaal amaba waxyeelo ku haysata afrika iyo bariga dhexe
wanaagsan dadkaana dhegeysanaya ayaan mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington wararka ka imanaya dalka macedonia ee bariga yurub ayaa waxay sheegeen in afar iyo toban qaxootiya oo qaarkood ay yihiin soomaali ay dhinteen habeenkii xalay ahaa kadib markii uu jiray tareen meel buuraley ah dadkaasi ayaa waxaa la sheegay inay isku dayeen in si dhuumasho ah ay ugu soo tallaabaan galbeedka yurub haddaba xuseen barre aadan ayaa dhibaatadaasi ay la kulmeen qaxootigaasi iyo kuwa doonayaba in ay gaaraan yurub ee sii marayga bariga qaaraddaasi ka wareystay cabdullaahi yuusuf oo ahaan jiray xogeeyaha jaaliyadda soomaalida ee griega oo qaar badan oo dadkaasi ka mid ahna ay kusii hakadaan
run ahaantii walaal waxaan maqalnay in tiro qaxooti ah oo u socday dhanka iyo dalka syria soomaalida iyo qaxootiga kale waddankan greega ka baxaan waxay gaareen ilaa iyo xuduudda macedonia kadibna halkaasi gawaari iyo tareen iyo qof walba wuxuu helo waxay gaareen ilaa serbia marka waxaa la sheegay in tiro qaxooti ah muxuu ahaa ay tareen waddo iyagoo maraya tareenkii uu jiray marka soomaali iyo afghani iyo yani waxay yihiin weli ma kala caddo laakiin ilaa afar iyo toban qof aa lagu sheegay waa tahay sidaan ka warqabno dalka macedonia waxa uu deris la yahay waddanka greega oo aad hadda ku sugan tahay marka maxay tahay sababto ay dadku halkaa usii maraan run ahaantii waxaa la dhihi karaa wuu ka yaro fudud yahay waddooyinka kale oo waddanka greega looga baxo greega dadka badanaa eeraboorada ay ka baxaan sanooyinka ugu dambeeyna eeraboorada aad iyo aad ayay greega u adkeeyeen marka waxaa kaloo jiro waddo kale oo dhanka badda ah oo waddanka greega inay ka baxaan ay talyaaniga ku aadaan marka midaana riskigeeda badan marka waxay door bidaan inay dhulka maraan oo macedonia ilaa iyo serbia hungary kadibna austria halkaa ay kasii galaan marka yaa haga oo jidka iyo tusa waddooyinka loo maraya waddamada ay u socdaan wallahi run ahaanti walaal dadka way way iska dhibaataysan yihiin yacni qof maaragtay tahriibna qofka riski badan inuu leeyahy wuu og yahay marka muharibiin ayaa marba yacni gacanbo gacana loo sii dhiibaa oo marba muxuu ahaa wadankay tagaanbo muharibaa dadki yani sii haga oo muxuu ahaa ku dhibaateeya dadkina muxuu ahaa qaarna nabaday ku tagaan qaarna yani waa lagu dhibaateeya marka waa waxay un ku qasbiyiin maaragta waddo fiican oo yani oo oo safe a ma aha haddii aad faahfaahin naga siisid maxay tahay dhibaatooyinka soo gaadha markaa markaa waddooyinka tahriibka ay marayaan wallahi run runtii waxaa la dhihi karaa qofka muxuu ahaa yani wuxuu yani ikhtiyaar uu leeyahay intuusan go-aankii qaadan inuu wadada yani risgiga inuu maro mar hadduu galo qofki yani yani qaarna eh, dowladaha saaxidho oo macedonia soomaali badana ku xiran qaar muharibiinta muxuu ahaan lacagihii inay ka qaataan haddana waxay ku qasbaan in teerahooda inay wacdaan yani qaar meelahay ku- yani ku dhaawacmaan taariibka iyaga la so- la socdo yani kusii socdo marka khatarta way badan taha muxuu ahaa yani khatar maaragtay naf iyo maal iyo kulli way way way way isugu jirtaa waa tahay een, sidaan ka warqabno xilligii kulaylaha ayaa soo dhow marka ma dad badan baa ka baxa griiga oo dhanka macedonia iminka mara oo soomaali ay ku jirto ha ha muddooyinkan ugu dambeeya kuleelaha hadda yani jidkan uu furmaa oo macedonia xilliga qaboobaha badanaa yani ma badno marka wa- waxay waxay u badan tahay sida yani sanooyinkii hore dhici jiran haddaan haddaan fiiriyo in maaragta safarka uu uu badnaa doono dhinaca dhulka macedonia iyo iyo inay maaragtay jasiiradaha wadankana ay ka baxaan xoogaha jasiiradahana waa laga baa xilliga kuleelaha maadaama wadankan wadan yani dalxiiska uu uu yahay marka labada jida hadda yani badanaa dadka ay ay door bidaan inay ku baxaan sidaan ka warqabno maalmahan u dambeysay een, badda mediterraneanka dad fara badan ayaa ku dhintay een, halka macedonia oo beriga ahna iminka oo adiga arkayo dad baa ku dhintay marka maxay labada jid ku kala duwan yihiin muxuu ahaa wa- wa- dhanka hataa oo griiga wiigii hore eh, tira doon ayaa eh, lasoo badbaadiyey laakiin dad badanaa ku dhintay waxayna soomaalida hadal hayaan magaalada in saddex soomaali ah oo isku reer ah eh, isku family ah ay ku jireen doontaas dadkii yani ku dhintay jasiirada rodos marka wiigii hore akhbaarta waddanka griiga aad aan looga hadlay Eh, dhankan kalena mediterraneankana muxuu ahaa iyadan way soo maraan laakiin un dadkii un waxay un isleeyihiin in maaragtay khatartii ay un midda yar ay ay ay door bidaan ayadoo mediterranean la ogaay dad boqolaal inay ku dhintay laakiin haddana jidkan muxuu ahaa wuu ka wuu ka yaro dhib yar yahay isleeyihiin laakiin haddana qofki markuu wadadii uu qaado markaa marka ay soo baxayn maaragtay waxaan wixii taariifkii inuu maaragtay riski yahay oo arrin yacni oo muxuu ahaa oo un ku qasban yahay qofkii inay tahay laakiin la- wax la dooran karo inaysan ahayn
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi afrax yuusuf oo ahaan jiray xogeeyaha jaariyadda soomaalida ee dalka griiga wuxuu u warramayey xuseen barre aadan
galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadaydan ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dowladda kenya ayaa dhowaan sheegtay inay doonayso in deg deg loo celiyo dhammaan qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan xeryaha dhadhaab haddaba maxay doonayaan dadka ku sugan dhadhaab su-aashaas iyo kuwo kale ayaa falastiin axmed imaan oo joogta washington ay weydiisay wariyaha v o a maxamed yuusuf oo xilligan ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab walahi dadka dadka qaxootiga jooga horta eh, dhibkooda waska dad- horta waa iska dhibaysan yihiin badana laakiin ammaan darrada dee dhadhaab keli kama jirto horta wadanka kenya ka jirta meelo badan nairobi oo kale gaarisa waxay ka dhacay ah, bisha afar bilowgeeda een, jaamacadda la weeraray ammaan darro wadanka dhan buu ka jira sidaad aad u fiirisid siiba magaalooyinka weyn ayakana waxay waxay la qabaan waxa dadka ay qabaan laakiin meeshaan hadda dadka waxay ku leeyihin waxaa yara jiro ah, niman burcad oo dadkao kale een, haddii la dhaho een, gabdhaha markay raadsanayaan xaawooyinka kale een, mise geedahay raadsanayaan waxaa jira niman banaan banaamaha meelahaas ku qaraaco kale Ah, dadkana waxay leeyihiin waa waa niman burcad banaanka joogo waxaa noocaas oo kale a iska jiro laakiin een, dadaab hadda waxay la qabtaa wixii hadda wadanka kenya ay qabto kenyana ammaan darro aad iyo aad u adag baa soo fushay wadanka ayakana waxaas bay dadka la qabaa En waxaa jirta in dowladda kenya ay horey u sheegtay in saddex bilood een, gudahood ee u n h c r ta ku rarta qaxootigaasi En, inkastoo markii dambe wadahadallo kadib wax isbedeleen sidee dadka arintaasi ay u arkaan ma jiraan dad raba inay iyagu iskood u noqdaan En, ama dad ka baqaaya in si qasaba loo celiyo Aan horta dadka walaac weyn bay muujinayaan een, siibo sababta hadda markii koowaad maaha nol dhaho qaxootiga naga eh, qaxootiga ha nagala raro mise qaxootiga wadankooda ha ku laabteen sidaa waxay xusustay bo bishii sagaalaad een, sanadkii labada kun saddex iyo tobankii markii wesgeed la weeraray nimankii loo xilsaaray een, arrintaas inay baarteen oo baarlamaanka ku jiray Eh, wax saas oo mayn soo gudbinin laakiin waxyaalihii oo soo gudbiyeen waxaa kamid ahayd in in qaxootiga la raro ay leeyihiin qaxootiga ayag weyn buu lagu haya laakiin si aad adiga fiirsan hadda falalka ka dhacay falalka ka dhacay kenya ah, siiba haddii la fiiriyo mida gaaris oo kale afartan nin oo oo meesha ku dhinteen mid waa yar soomaaliya oo mandera ah een, laba kalena waxay ka imaada western kenya een, dhinaca een, laba halna wuxuu ka imaada mombaaso mid kalena waa tanzanian marka dadka qaxootiga ku leeyihiin falalkaas dadkaasna waa la yaqaanaa annaga waxaa noogula soo gabanaya waxa weeye dad noo hadlaya ma jiraan Een, haddaadna fiirisid nimanka falalka badanaa nairobi nairobi iyo meelo kaleba sameyn waxu badnaayeen kenyaan Ah, sana- bishan bilowgeeda haddii kale mombaaso o kale haddaan fiirino niman waxaa jiro ay dawladda tiray waan hala raadiyo oo waxay leeyihiin shabaab madax shabaab ay ku biireen sawirahooda aan lagu soo dejiyey mombaaso wadooyinka nimanka dadkaasna haddaad fiirisi waa dadka u badan dhinaca mombaaso malindi iyo laamo marka dadka qaxooti waxay ku leeyihiin falalkaas annaka maanu sameynay annakana kamaana dambeyn laakiin wax noo hadlaya ma lahan waxay badanaa dadka noo soo fiirnay annaka waxa weeye masaakiin masaakiin meeshaan jooga baan iska nahay qof noo hadlayna mala saas awgeed buu qof walba leeyahay nimankaan hanaga hanagala raro ayaka amaan darada laakiin shacabka meeshan jooga waxay kuleeyihiin dadka jooga meeshan qaxooti waxay kuleeyihin annaka waxaas kamaan dambeynin waraaqooyina meenaan ku aadnama haysano xataa qaxootiyan meelahan dhow saddexda qaxooti isku- iskuma mari karno ma aadi karno meesha markaa meel aad waxaa lagu dhihi waraaqda keen annakana waraaqa meelaan ku aadnama haysano dadka kaan haystaan bay dadka saas leeyihin marka een, ma jiraan dad doonaya inay ayagu noqdaan culays sidaas dartood Um, uh, dadka hadda waxaa la ogolyahay in horta saddex saddex uh, meelood ay aadaan uh, waxa u kismaayo baydhabo iyo luuq Um, hadda wa- uh, waraaq yar aan fiirinayo ay soo gaartay Um, eh, bishii labay tobanaad ilaa bisha saddexaad dad waa jira oo weli um, isqoraya oo le waan baxaynaa laakiin hadda uh, qof walba waa la qoraya qofka rabo inuu baxo waa la qoraya meel walba ha ka imaado laakiin dadka had- eh, dhinaca yuanta haddaad fiiriso waxay leeyihiin saddexdaas magaalo dadka ka imaado baan u ogolnahay inay baxaan ma- magaalooyin kale xooga amaan darro waxaa noocaasa ka jirto listiga hadda aan fiirinay numbaraha waxay leeyihiin bisha laba iyo tobanaad ilaa bisha saddexaad afartii bilood oo lasoo dhaafay ah, dad ilaa gaaraya laba kun iyo boqol baa baa isdiiwaangeliyey oo baxeen dadkaasna badan waxay u badnaayeen dad kismaayo ka imaada kismaayo haddii la fiiriyo ragga iyo em, iyo hablaha waxa weeye ilaa kun iyo shan boqol marka dadka hadii laisku wada luuq baa ugu yar oo ah, sagaal iyo toban toddoba iyo toban ba gaarayo em, ilaa soddon soddon iyo shan meelahaas baa aadaya laakiin dadka badana laabana waxay u badan yihiin ah, kismaayo laakiin qof walba hore inuu baxo waa laisqorayaa ha marka dadka maxaa la siinaya marka ay rabaan inay noqdaan maxay hay-addu ku caawinaysaa dadkaasi si ay meel kale u degaan noloshoodana ay ula qabsadaan cusub Ah, ah, maanta waxaan nin isdiiwaangelinayo baan baan meel oo eventa baan isku kulanay ah, ninka wuxuu rabo inuu baxo Ah, qofkii waxaa la siinayaa am, waxaa la siinayaa siddeetan doolar halkii qof haddaad am, am, tusaale haddaad leedahay ah, toban ciyaal ah, waa qofkii waxaa la siinaya siddeetan doolar Ah, marka un waxay ku siinaysaa siddeetan doolar qofkii baa loo xisaabi Eh, lacagtaasna waxaa qofka waxay geenaysaa ilaa liboy borderkay geenaysaa borderkaas wixii ka bilowdo iyo qeyb kalaa lasii wareegeyso qeyb kaloo la wareegeyso waxaa laga yaaba qofka ugu yaraan in la siiyo um, lix boqol oo dollar um, un dhinaca dhadhaab oo kale qof cunuga xataa hadduu cunug qof walba waxay siinaysaa sideed dollar laakiin dhinaca soomaaliya haddaad tagtid wixii shan sano ka horeeya lacag looma xisaabayo laakiin wixii shan sano ka koreeyo baa lacag loo xisaabayo siday um, hay-adda un uncr noogu sheegtay marka qofkiiba sideetan dollar baa baa loo qorayaa ilaa boordarka lacagta geynaysaa markaasna eh, waxaa un kalaa lasii wareegeyso waxaan meesha dadka waxaa la dejinaya waxay nagu dhihin saddex bilood baa oo isku xigta qofka la- la samey cunto la siinayaa eh, raashin la siinayaa marka en, plankaas baa jiro
kaasna wuxuu ahaa wariyaheena v o a maxamed yuusuf oo haatan ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan ah, barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka maalintii axadda ee lasoo dhaafay howlgal ay fuliyeen hay-adaha ammaanka ee maraykanka ayaa lagu soo xiray lix dhallinyaro ah oo soomaali ah oo loo haysto argagixisannimo iyo inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis ee ka taliya qaybo ka mida ciraaq iyo siiriya dacwadoogayaasha federaaliga ah ee dhallinyaradan soo eedeeyey ayaa sheegay in lixdan dhallinyarada ah oo da'doodu ay u dhexayso sagaal iyo toban kow iyo labaatan ay ahaayeen saaxiibo iyo dad isyaqaan afar ka mida waxaa lagu xiray minneapolis gobolka minnesota axaddii lasoo dhaafay halka laba kalena lagu xiray iyagoo ku sugan magaalada san diego gobolka california dacwadoogayaashu waxay intaasi ku dareen in dhallinyaradan uu midba kan kale ku tashkiiliyey inay ku biiraan isis oo ay u safraan syriya islamarkaana qaar ka mid ah laga hor istaagay hase yeeshee ay isku dayayeen siyaabo kala duwan oo kale inay maraykanka uga baxaan war ka soo baxay xeel ilaalinta gobolka oo la baahiyey oo dhallinyaradan lagu eedeynayay ayaa magaca dhabay laguna sheegay dhallinyaradaasi cumar oo labaatan sano jira maxamed cabdixamiid faarax oo koo iyo labaatan sano jira iyo cadnaan cabdixamiid faarax oo sagaaliyo toban jira oo ay walaali yihiin cabdiraxmaan yaasiin daa'uud oo koo iyo labaatan sano jira zakariya yuusuf cabdiraxmaan oo sagaaliyo toban sano jira iyo hanad mustafe muuse oo sagaaliyo toban sano jira qaar ka mid ah waalidiinta iyo ehelada dhallinyaradan oo ay v o edu la hadashay ayaa beeniyey in wiilashooda ay xiriir la lahaayeen argagixisada haddaba arrimahaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qaybgalayaan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka qadka minnesota ayay sheikha iyo kamaal dacasba ku jiraan qadka taleefonka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa isna ku jira ismaaciil jiride warsame oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka arrintan argagixisada iyo xagjiriinta caruurta way soo noqnoqotay dhibaato xoogganna way ku haysaa soomaalida maraykanka gaar ahaan kuwa gobolka minnesota marka hore aan ku bilowno aragtidiina waxaan siinayaa oon ku horumarayaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين waa run in runtii aada lagu hayo arrinkan lagu eedeynaya dadka jaaliyadda soomaalida joogto gaar ahaan minnesotana oo badan maraykanka joogta ama canada meel walbaba way jirtaa runtii arrinkaas oo hadda ka hor iyo haddaba iyadoo jaaliyaad kale oo ay jiraan iyagana muslimiinta ah iyagana meelaha kale ku nool iyagana ay jiraan dad ka baxay laakiin annaga inaan maqlin inta badan shaqartooda wa waa gartay waxaan siinayaa kamaal baan siinayaa walaal waad mahadsan tahay sheekha iyo iyo ismaaciilna waan salaamayaa dhibaatadan haddee argixisada iyo kubeelisteeda wax ku kooban ma aha soomaalida muslimiinta oo dhan baa waayahan lagu eedeynayaa minnesotana haddee boqol kiiba toddobaatan iyo shan soomaalida maraykanka ku nool marka dhib iyo dheefba halkan ay u badan tahay laakiin dee anigu waxaan dareen khaasan qaba oo ah soomaalida muslimiinta kale way ka duwan tahay way ka aqoon yar tahay madowgii baa noo sii dheer halkan marka waan u jilecsannahay howlahan oo kale inna looga faa'iidaysto soomaalida waa dad diin jecel kuwa argagixisada iyo hay-adahoodana way u fududahay inay ciyaalkani ka faa'iidaystaan kuwa kale dawladda iyaga laftooda howlahan ka macaasha ee ganacsiga ka samaystana waan u fududnahay marka soft target baan yaan unahay baan arrimahan dareensanahay laakiin wax noo khaasa ma aha wa waa gartay ismaaciil baan siinayaa jirde portland bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waa idin salaamay kulligiin iyo dhegeystayaasha kulli waa run arrintan waa kolleytaba waa arrin aada usoo noqnoqotay sida oo kamaal walaalkeen ka dhawaajiyeyna waa arrin aanan soomaalida gaar u ahayn balse maadaama waxyaalo fara badan oo oo dhinaca bulshada ah aan aan wadanka ugu cusubnahay amase dadka kale soo galootiga ah amase aan badankeen qaarkiin laga yaabay inaysan luqada ama aqoonin amase sharciyada fahamsanayn waxaa fudud qofka inuu qalad ku dhaco marka waa nugulnahay marka arrintaas aniga waa wa arrin aada oo in looga hadlo u baahan oo sidii nuglaantaas looga bixi lahay si loo foojignaan lahay see maxaa la dhahaa dadka dhalinyarada ah wacyigelin loogu sameyn lahay sharciga wax looga bari lahay dadka kulligood ma wada aha dad wada xun oo maxay ahayd oo ku wada biiraayo dadka fara badan waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn dabcan kuwo oo damacsan oo maskaxda laga hadayna way nagu jiraan ayadana taas naftirkeeda inaan la dafirinna waa muhiim oo aanan la dhihin micnaha ma jirto arrintaas maadaama oo aan ognahay dad fara badan oo soomaali ah inay ku dhinteen wadamo kala duwan oo dhalinyaro u badan marka arrintaasna arrin aanan la qarin karin inay tahay oo in lagu qanco la ogolaado oo isla markaana laga hadlo sideen ku xalinaa ayaa ila
wa waa gartay aad baad umahadsantihiin aragtidiina sheekh cabdiraxmaan baan ku noqonayaa sheekh cabdiraxmaan waad aragtaa dhallinyarada gobolka ee soomaalida waxaa lagu eedeyn jiray inay aadeen ama tagaan al-shabaab oo ay dabcan ka barbar dagaalamaan marka la fiirin al-shabaab waa dad soomaali ayaa hogaankeeda haysa oo soomaaliya ka dagaalamaan laakiin markan la leeyahay dhallinyaro loo eedeynayo inay isis ku biirayeen ama syriya tegayeen ma fikir gaara oo ay raacayaan baa jira mise iyagaa iska goosta inay dalka maraykan ka tagaan oo dhibaatooyin kala halkan ku haysta bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa insha allahu tacaala arrinkan horta annaga noo gaar ma aha waa caalamkao dhan uu ka jiraa ama yurub ingiriiska canada meel kasta oo muslin joogo dabcan dadaa ku taafursan fikirkan oo qaatay xataa shabaabka soomaaliya waxaa propagandada sameynaya ama ama waa wax guud oo ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya qaacida iyo shabaab ka dhexeeya dhalinyaradana waxaan isleeyahay sababaha ugu wacan ugu horeyso yacni dhalinyaronimada sideeda waa wakti qofka uusan bislayn oo uu ku jiro xilli koritaankiisa uusan saldhigan weli oo uu u nugul yahay inuu go-aan deg dega qaato welina ma xasilna itisaalka caalamiga ah oo isu furan oo maanta internetka hadduu galo meel kasta adduunkuna uu kusoo wareegi karo fikir kastana lagu shubi karo marka taasaa sabab u ah waxaan isleeyahay dhalinyarada qaar badana xabsiyada ku jiro qaar badana wareersan oo darooga iyo ku dhaco dhalinyarada had iyo jeer waad meesha aadka aada khatarta oo nin walba uu taarget garayn karo marka waxaa isleeyahay waxaa sabab u ah sababaha dhalinyaronimada iyo caalamkooda isu furan kulligiis oo dhan oo qof walba maaragtay wixii rabo lagu shubi karo taasaa isleeyahay sababaha ugu weyn iyo annagoo qaxootiya runtii waa run oo sharciyada aan aada u garanayn waddankan iyo waxaan isleeyahay lafteed taxadar badan inaan inaan muujinayno waddankan ku cusubnahay iyo sharciyadiisii wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan kamaal baan siinayaa kamaaludiin walaal horta barnaamijkan waxay ilata dhibaatadan waxay leedahay sababo kala duwan aan intaan u arko mid waa mid aan anagu sababnay soomaali haddaan nahay midna waa mid ay sababeen muxuu ahaa hadda dhibaataan hadda anaga noo khaaska ee maanasood soomaalida xiliyaan ka hadlayaa mid annagaa sababnay midna waxaan isleeyahay dawladdaa sababtay dawladdana annagaa u fududeyna inay ka faa'iidaysato maxaa yeelay fikirkan xagjirnimada diinta islaamka lagu xadgudbayo waa fikir muddo dalka soomaaliya laga gadahayay shacabka soomaaliya laga gaday laga dhaadhiciyay soomaalida inayna boqol kiiba boqol muslim ahayn ay jiraan qaar gaalo ah oo in labada jihaado ay banaan tahay oo la gadahaya muddo soddon sano ka badan jawiga loo diyaariyey inay ciyaalkeenu ay xagjir noqdaan taas anigu eedeeda waxaan saarayaa culummadii taas muxuu ahaa ummadda ku baahisay ilaa culumadaas ay ummadda kasoo garbaxaan oo arrintaa ay xaal ka bixiyaanna anigu shaksiyan kullaba kalsoonin baan ku qabimahayo taas eedhaa waxaan saarayaa culummada fikraddan wahaabiga ee xagjirka dalkeena ka gaday ee ilaa haddana gadayso ta kale markay arrintaa dhacday dhalinyaradeenni caqiido qariban oo dhehaysa soomaalidu boqol kiiba boqol muslim ma aha waa lala jihaadi karaa bulshadiin baa ka buuxa markii sheekada laga gaday way waxay u fududaysay in laga dhaadhico haye waayahay tallaabadii hala fuliyo gaaladii halala jihaado murtadiinta soomaaliyeed ama murtadiinta kale muslimiinta ahayd halala jihaado oo halagu janno tago in laga dhaadhiciyo oo jawaasiis muslim isaga dhigaysa loo soo diro oo dawladda usoo dirto oo macnaha tallaabo ficil ah caqiidadii qaribnayd ficil loo bedelo way u fududaatay marka waxaa isleeyahay anugu labada eed waxaan u qaybinayaa wadaadada fikirka gaday uuna fududeeyay ciyaalkeena in la dhaho ku jihaada muslimiin soomaali ama muslimiin suuriyaan ama ciraaqiyiin adhiigooda inuu banaan yahay ka gaday labada eed anu labasaan u qaybinayaa waxaa intaas sii dheer waalidiintii iyo bulshada halkan oon isku xirnayn oo dayacaad iyo muxuu ahaa daylaha fara badan baa ummadeena haysata ilaa runta la isu sheego la isu soo fariisto culummadu isu yimaadaan waalidiinta yimaadaan aqoon-yahan ku yimaado labada xaajooda war maxaa naga qarrinay ilmihii maalin walba waa la aruursanaya hadda lix baa la xiray saad anugu ka hora qabo labaatamiya hadda investigation ku socda ama baaritaan ku socda minnesota keliya kulligoodna in la xiray u badan tahay arrintu ma sahlana sida loo fudaysanayo way ka adag tahay waa in si dhaba looga doodo looga xaajoodo laska soo fariisto waa gartay halka halka waan usoo noqon doonaa ismaaciil jirde oo bortland jooga ismaaciil ha anigan maxay aheetay waxyar xoogaa maxay aheyd walaalkay kamaal waxyar aan maxay aheyd arrintaas aan aan ugu yar ra'yi duwanahay ilama aha arrintan inay tahay keliya arrin ku saabsan diin iyo xagjirnimo dhankaas keliya ka imaanayso waa xagjirnimo iska socota oo hadda adduunka maxay aheyd waataad aragtay soomaaliya bes ma aha dad waxaad arkaysaa xitaa shalay soo muslimay oonan diin waxba ka garanaynin oo laga yaabo qofka inuusan salaada toosin karin oo beritana wuxuu qarxiy lagu dhahayo marka maaha wax dheer oo ma soddon sano qasab ay tahay inay soo socotay caruurtan maraykan ay ku dhasheen minnesota twitter iyo waxay isticmaalaan instagram wax ma ahan oo dheer ay la leeyihiin waxaa laga yaabaa haddaa weydiisid inaysan shan suura ka saaxiibsanayn marka aniga ilama sheekadan marka waa dad dabcan un taas naftirkeeda ayada khatar ah oo fikraddaas inkastoo aan hadda aan ku eedeynin walaalkay inuu asaga dhankaas ka wado laakiinse dad badan oo waxay noqotay haddadan ah, maxaa la dhahaa diinta eedeynteeda waxay noqotay een, industry amase business dhan ganacsi badan oo dad fara badan oo maxay ahayd amase soomaali hore diinta uga tagtay sida ayaan xirsiyo kale amase dad kale oo aananba soomaali ahayn ayaa arrintaas aada u buunbuuniyay marka dadka dhalinyarada naftirkooda markay maqlaan adiga diintaada ayaaba sheegaysa waxaan ayaga naftirkooda dhankaas naftirkeeda ka imaan kartaa way imaan kartaa dabcan oo la dhihi karaa een- een diintaada ayaa sheegaysa in dadka oo la laayo oo san waaye diin islam meeshaas waxay ku sheegaysaa ma arkin intaasoo masaajid waa tagay muxaadarooyin waa dhegaysanay soomaaliya dadkan kusoo korayaan ku jiraa ma aanan arkin wadaado soomaali ah oo waxaas dhaxaayo oo meel badan oo meel taagan ah dabcan way jiraan hal iyo labo laakiinse waxaan areologiga waxay ku saabsan tahay badanaa waa dhalinyaro amase ashkhaas dhinaca society-ga amase bulshada qeybaheeda ugu ugu sii maxay ahayd dhibaatada badan guriga ama waalidkaa ka maqan amase aabahiyaa ka maqan amase xitaa hadduu qofkii oo fiican yahay korka intaa uga jeedna anaga waxaa laga yaabaa ardaygii inuu jaamacaddii ku adkaatay amase dhibaatooyin kale ay ku dhacday amase xitaa hadduu een amase een dhibaatooyin maskixiyan ku dhaceen waxaasoo dhan marka intaanan si soya society-ga ama bulsho ahaan in looga fikiro aa muhiima dabcan qaybta diinta way ku jirtaa laakiin aniga waxay ila tahay waxay kamid tahay een wax waa qayb yar oo oo- oo oyna ka imaan karta naftirkeeda dhinacyo kale kala Wa- duwan wa- waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, waa kugu soo noqon doonaa sheekh cabdiraxmaan eh, halka dooda ay dhigayaan waad maqlaysaa kamaal iyo iyo ismaaciil bismillaah Eh, waxaan jeclahay horta waxaa la yidhahda cudurka haddii aan la garan eh, daawada eh, lama daaweyn karo Eh, fikirkan eh, ah eh, dadka in la gaalaysiiyo ma aha fikir eh, soomaaliya ka yimid asal ahaan wuxuu ka yimid Eh, asal waktigii saxaabadii oo joogto u ka yimid oo khawaarijta nimanka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cabaas iyo saxaabadii nebiga oo joogay gaalaysiiyeen oo ay eh, yidhaahdeen waa gaalo oo muslimiintii laayeen marka mid eedeedii garteeda oo soomaali keliya loo haysta ma ahe waa fikir khawaarijta weligii soo jiri jira haddana waa jiri doonaa marka eh, shayga meel haddii laga a- meel adusan jirin haddii laga aado oo qofka uu yidhaahdo eh, qolo uu xoogaa necab yahay oo isagu masalan eh, waxyaala isku diidan yihiin uu la aado fikirkii oo yidhaahdo iyagaa eeda galay sax maaha Eh, fikirkan waxaa qaba aniga maaragtay wahaabiye fasir haddii la yidhaahdo qofka wahaabiye ma fasiri karaba wahaabiyada waa magac un la maqlo diinta islaamkana eh, as- usuul ay leedahay iyo caqaa'id iyo waxay leedahay eh, kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii ummadda Eh, qofna waa ka qalloocan karaa qofna waa ku toosnaan karaa Eh, dad badanaa eh, gaalaysiinta dad keliya kuma eg dad badanaa muslimiinta gaalaysiiya ama qalloocan Eh, waxay u baahan tahay marka fikirkan saas u jiro in lagu saxo kitaabka iyo sunnada adoon meel kale la aadin oo aanan qof aad masala waxaad ka dhexeen aan la doonin in la yidhaahdo fikirka eh, muslimiinta gaalaysiinteeda eh, fikirkan takfiirka oo xadiiska ah oo cusub masar uu kasoo bilowday ikhwaan muslimiin nimankii xabsiga ku jiray ayaa eh, yidhi dadkan xabsigeena geliya maxay yihiin halkaasuu kasoo bilowday culimadan waa la dagaalameen waa la radiyey waa laga hadlay Eh, marka waxaan qabaa aniga eh, haddii lala aado meel kale waa gaarkeeda dadka culimadii bay laynayaan dadkii bay eh, dilayaan oo qof walbay gaalaysiinayaan marka fikirkaase fikir in loola dagaalamo oo la yidhaahdo eh, maxaa lagu gaaloobaa oo qofka muslimka uu ku gaaloobi karaa muxuu muslimku noqon karaa Eh, soomaali waa gaaloobi karaa hadduu rabo Eh, soomaali kristaanna hadda waaba caddaysanayan oo waa arkaysaan eh, ka hadlaya raadiyaasha marka qof ma jiro soomaali midabkeenaan wada nahay muslimiin ma noqon karna gaalo ma lama laha laakiin waxay u baahan tahay in la yidhaahdo usuusha islaamka eh, maxa- qofkee baa gaal ah qofkee baan gaal ahayn qofkee lala dagaalama qofkee lala dagaalamin taan waxay u baahan tahay eh, in cilmi ahaan dadka looga qanciyo Eh, cilmi ahaan dhalinyarada looga qanciyo laga daaweeyo Eh, sida cabdullaahi ibnu cabaas markii nimankii khawaarijta uu la hadlay ilaa wuxuu ka soo celiyey intaasoo kun uu ka soo celiyey maalkuu la dooday marka eh, wax ma daaweyneyso waa sida hadda gaalada qaarkood yani gaalo badana waxay u adeegsanayaan xagjirnimada eh, inay u- ay rabaan muslimiinta inay ku darbiyaan oo waxay leeyihin muslimiinta oo dhanba fitnadan waaba diinta islaamka diinta islaamka hala darbiyo oo hala waxeeyo waa waa gartay qofkii marka hadduu saan noqdo waa waa mushkila
waa gartay aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan su-aal kale ayaan rabaa inaan idin dhex dhigo laakiin marka hore aan maqalno codadka hooyo dhashay laba ka mid a wiilasha la eedeeyey iyo gabar la dhalatay mid ka mid a wiilasha oo v o a ay wareysatay waxaa iga xihan laba caruur ah maxamed cabdixamiid faarax iyo cadnaan cabdixamiid faarax ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabto oo lagu soo xiray ma naqaano f b i gurigeena dhan soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa bastoolada iyo odaygii kor bay waxay kaga soo dejiyeen bastoolad fadhiga ayayna iskugu kaaya keeneen marka annagana waxay yidhahdeen ma hadli kartiin maxamed aaway maxamed maaqaanaan ku idhi cadnaan aawe cadnaan wuhuu daayaan ku idhi ilmo badan oon habariro u ahayo walaalkay ayaa guriga joogay kulligeenna waxay iskugu kaaya keeneen fadhiga ninka la yidhaahda cadnaan urme waxay ka soo kaxeeyeen guriga maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu californiya ku xiran yahay marka nabadgelyadii aan waddankan soo doonanay waxay noqotay argagax dhibaato caruuraheena ina la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yidhaahdo midba mid loo soo diro caruuraheena ina lagu rido wax la yidhaahda cabsi oo kuwa yareera guriga noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yidhaahdo ama waana la xiraaya ama ciddaasaad la shaqaysiin aniga mana aaminsanayn ciddaas ilmahayga ay la shaqeeyaan magacayga hodan baa laydhahaa guulaad waxaan aaminsanahay in lagu soo xiray xaqdarro iyo wax oo ma aragtay hadda si aan meesha markaan ka akhriyay oo qof been ka sheegtoo sarabgareeyay cunugan waa cunug yar oo shaqaysta oo iskuul dhiganayay oo walaalihiis iyo annaga dhanbana wada caawinayay oo hooyadiis caawinayay waxaan oo laga sheegay wiilkeena annaga waxaan ka ognahay ma jirto wax oo ka jira oo run ana ma aha cunugeennana habeen iyo maalin annakuu noo soo hoydaa gurigeenna wuu imaadaa waxaanayto oo laga sheegayo annaka waabuu nagu cusub yahay
waalidiinta iyo ehlada carruurtan waxay ku doodayaan in carruurtooda aysan waxan shaqo ku lahayn oo wax kale ay qaldan yihiin ma qabtaan marka in qaar ka mida dhallinyaradan la masabadinayo oo abriye ay yihiin oo siyaabo kala duwan maaragtay loo eedeynayo oo arrintan wax kale cid kale oo qaldan oo arrintan dhallinyaradan ku farfiiqaysa oo dowladda maaragtay been ka gadaysa ay jirto waxaan siinayaa kamaal baan siinayaa
waad mahadsan tahay anugu dhalinyaradan lixda hadda la xiray warkooda waxaan maqlay muddo hadda laba bilood meelaha laga laba bilood iyo bar markii ay qaar ka mida isku dayeen inay ka duulaan gobolka chicago ama gobolka new york oo ay basaska qaateen waxyar kadib ayaa la ii sheegay waxaa la ii sheegay inay ka tirsanaayeen koox ilaa labaatan iyo shan dan oo saldhigooda uu ahaa masaajidka daarul faaruuq ee bloomington oo nin masri oo la yihahda amiir mashcal uu muddo dhowr sano ah uu tarbiyeysanahayay jimaca uu jari jiray masaajidka dhexdiisa habeen kastoo isniina gurigiisa ku shidan jiray casho u samayn jiray biza u geli jiray muxaadarooyin jihaad iyo iyo iyo iyo iyo in la dagaalamo ku saabsan u jeedin jiray markay qaangaaraan sideed iyo tobanka gaaraanna waxay ahayd ay badigood bixi jireen ninkan hadda ku maqan syria ee baxay la yihahda cabdinuur ee dhalinyarada laleeyahay badi xiriir buu laleeyahay ninkaasay saaxiibo ahaayeen labaatan iyo shantaas iyo isagaa ugu firfircoonaa baa la igu yiri labaatan iyo shantii waa qaar baxay oo dhintay qaar hadda la hayso xabsi ku jiro iyo qaar baaritaan ku socdo ayay u qeybsan yihiin marka anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradan waalidiintood duusiye imasaajid bay geysteen diin iyo iimaan bay la raadsadeen laakiin dugsiyadii iyo masaajidii baa mas-uuliyaddoodii gabay oo ogolaaday ninka ajnabiga ah ee jaajuuska aan ku tuunsanahay ee kasoo dagaalamay soomaaliya al-shabaab ka tirsanaan jiray ee masriga ah inuu dhalinyaradii iyo dugsiyadii iyo masaajadii uu ka dhax ugaarsado marka ninkaasaan anugu eedda badi saarayaa wa gartay iyo qolihii u ogolaaday ciyaalkan lagu aaminay ee waalidka u geystay inay ninkaas ay u gacangeliyaan wa gartay waxaan rabaa waxaan rabaa waxaa kaloo kugu darayaa walaalow wiilashan gobolada kale lagu leeyahy way ka safrahayaan waxa ay dawladdu hadda bilowday maaha waa f i adu xeeladaha isticmaashay kamid tahay haddii canuga ama qofka uusan ka gudbin xuduudaha gobolada oo uusan gobolkaba u safrin sharciga federaalka ma qabanayo sharciga gobolka unbaa qaban marka waa la diray dawladdaa dirtay f b i da u dirtay inay marna u safraan chicago mar new york haddana california muxuu ahaa u safraan baasaboorradooda markii waalidka uu ka qaaday f b i da baasaboorra sheegaan ina siinayna california noogu imaada ku tiri markay dhaheen lacag ma haysano waxaa lagu yidhi gaarigiina soo qaata california noogu imaada annagaa shan kun iyo shan boqol idinkaga iibinayna gaariga marka meeshan waxaa ka wada shaqeeyeen runtaan aaminsanahay dowladda wakti badan iyo lacag qarash badan gelisay oo dhalinyaradan marin habaabisa anugu eedda badi dowladdan saaraya wa waa gartay kamaal eh, en- en, hadalka aad sheegaysa iyo xogta aad sheegayso waa xog weyn oo dabcan en, warbaahinta iyo inta badan aan la baahin bal xogta xag halka aad ka heshay iyo waxa aad eh, ku taageeraysa inay inay xog jirta tahay xogaha laba weeye mid waa way qoran tahay oo dacwadii dowladda soo ogtay ku jirtaa in eh, ay wiilashan isku daya gobollo kale inay ka safraan in waalidkoo baasaboorradii ka qaaday in baasaboorro fayga loo ballan qaaday oo la yidhi california imaada way qoran tahay Eh, warqadda ashtikadii ku taallaa waad- eh, waad akhri kartaan midan ah inay ka tirsanaayeen koox xalaqa ah oo labaatan iyo shan ah dhalinyaro saaxiibaday ah oo dugsiga iyo masaajidka luqule baa warka ii sheegtay qaar ka mida wiilasha la xirxiray anigu qaraabaan ahayn hadda xabsiga ku jiro marka xogtaas anigu haddi howlahan maxaan daba socday ilaa laba kun iyo lixdii markii dhalinyaradii u horreysay ee al-shabaab aatay ilaa hadda cilmi baaris baan ku waday Eh, meelaha magaaladeenan dhalinyarada laga ugaarsado iyo dadka ugaaro waxaasoo dhan waa ka wadaa waana la socdaa mas-uuliyad shaksi aan iska saara ina ima xirsaaranin marka eh, haddii aad idinka laftigiin waraysataan oo dhex gashaan dhalinyarada iyo meelaha maaragtay laga ugaarsado waa ogaan kartaan waa gartay wax adag maaha in xogta la helo A- aad ba- aad baad u mahadsan tahay Eh, en, en, ismaaciil jirde oo portland joogaan siinaya ismaaciil
ha aniga maxay ahayd horta kolleytaba ilaahay ayaa og wax qof walbaba oo een- een niyadiisa ku jiro aniga ma ma ma ka hadli karo keliya waxaan dhageystay warbixinta ee- oo officialka ah amase war-saxaafadeedka ay qabteen f b i-da iyo iyo iyo xereelaalyaha ninka lugar la dhaho marka sida kolleytaba ku cad warbixintaas wax ay ku eedeeyeen shaksiyan amase oo een- een dad jooga gudaha minneapolis ma aysan sheegin keliya waxay sheegeen dadkan inay ahaayeen dad ayaga wada xiriirayay laga yaabo inay la xiriireen dad syria joogo marka aniga intaasaan kolley taba aan ka ogaan karaa laakiin arrintan kale oo ah en en dadkan ma la dabay iyo maxay ahayd waxaan ma lagu qasbay dowladda ma ma ku qasabtay sida kolley taba iska cad oonan la og yahay marka qof dadka qaarkood inaysan aad ula soconina laga yaabaa laakiin dabina fara badan ayaa yaalo maraykankana sharciyan waa arrin laba arrin oo aad isugu dhawaa jirto ay dadka badanaa ku wareersan yihiin mid waxaa la dhahaa entrapment midna waxaa la dhahaa sting operation entrapmentiga waa sharci darro waa illegal lama samayn karo sting operationka waa la ogol yahay ilaa maxay ahaatay booliiska isticmaalo kulliyaa la wada isticmaalaa wax yarayna ku kala duwan yihiin farqiga weyn marka ay ku kala duwan yihiin waxaa waaye entrapmentig ama midaan oo dabinka oo nooca xa- oo- oonan la ogolayn waa midka lagu qasbay qof dembi uusan horay u gali lahayn midaan kale laakiin waxaa waaye waa loo sahlay dembi oo gali lahaay marka dowladda waxyaabaha keliya ay hadhowti rabtay maxkamadda inay ka cadayso qolyahan oo oo dembi baarayaasha ah waxa ay ku qasban yihiin inay caddeeyaan waxaa waaye dembiga annaga waa u- waa u fu- u furnay qofka ma ma ma samey ma isku dayay hadday tahay su-aasha jawaabta haa oo asaga qofka doontay sida ayadoo bir birta oo lagu dabo dooliga ama jiirka dadka u yaqaano haddii oo la geliyo basal oo marka oo dooli amase jiir soo doonto oo asaga isku daya inuu oo maxaa la dhahaa cuno oo basashaas kadib oo oo oo ku dhacdo birta marka waxaa laleeyahay adigaa gardaran laakiinse asiga hadduu iska garmaro amase maxay ahayd just because qof amase sababta haddii ay taalay keliya wax oon oon dabinka hadduu yaalay adiga ma dhigi karti dabinka maxaa loo dhigay sababtoo ee wadankan muhiimada koowaad waxaa waaye in la ilaaliyo ar- dadkii ku biiraayo qolyahan lala dagaalamayo marka waa inaa taasna lagu digtoonaada oonan diyar dowladda lagu eedaynin waa shaqo ayaga u yaallo waxaa waaye is- een, inaan dadka laga dhalinyarada laga joojiyo arrintaas inaysan ku dhicin aysan dembigaas galin waxay waa wax u yaalla bulshada laakiinse dowladda ma lagu eedeyn karo maxaa dabinyana u dhigteen dabinyo fara badanaa yaallo wayna yaali doonaan marka taas ha lagu baraarugsanaada aniga dhihi lahay wa wa wa wa waa mahadsan tahay Eh, eh, intiina laga yaabo inay eh, dhegaysiga barnaamijka dib kaga soo biirtay waxaanu eh, bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta oo jimco ah aad ka dhegaysataan tabinteenna idaacadeed idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaa ka qaybgalaya sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka qadka minnesota ayay shiikha iyo kamaal dacas ku jiraan qadka taleefonka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa ku jira isna ismaaciil jirde warsame oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university Eh, aan dib ugu noqona barnaamijkeenna Een, waxaan siinayaa sheekh cabdiraxmaan baan ku- ku horumarayaa culummada aqoon-yahanka waalidiinta iyo dhalinyarada iyo dhammaan bulshada gobolka ku nool Eh, doorkii loo baahnaa ma ka qaateen si arrimahan looga hortago Eh, dhallinyaradana maaragtay loo ilaaliyo waalidiintii dhallinyaradana laisku xiro door doorka bulshadu ay ka qaadato arrintan gaabis ma yahay
bismillah waxaan dhihi lahaa marka u horeysa hosaashii u horeysay oo ay ah kamaali ka hadleen iyo waxaan dhihi lahaa arrinta wiilasha inay bari yihiin ayaa laga yaabaa ilaa haddana waa beri wiilasha ilaa dembiga lagu soo cadeeyo waxaa hadda waa baaritaan dawladyada socdo waxaa ila quman inaanan laga hadlin ilmahaas waxaa dhici karta kulligood inay beri yihiin ilaa hadda waa beri iyaga laakiin waa lagu soo eedeeyey dawladda wasaa'il badan ha isticmaasha iyada laakiin inaynaan hadda dhihin wiil dembigay ku jiraan ama dembi kuma jiraan waa beri ilaa la xukmiyo oo maxkamad ay xukunto oo wax walba adraafti la dhegeysto oo kulli marka halkaasaan u joogaynaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inay beri yihiin insha allahu tacaala tan waalidka iyo culummada fikirkan markuu soo baxay ma laga hadlay waa laga hadlay dalka gudihiisana waa laga hadlay dibadiisana waa laga hadlay shiradaa la qabtay minnesota waxaan waxaan qabanay markii u horreysay oo dhalinyarada shabaab ay adeen la yiri oo fikirkan lasoo bandhigay muxaadaradan laga qabtay waa ka hadalnay khudbooyinka jimcadaa lagaga hadlay waalidiinta waa la tawciyeeyey runtii wasaa'ilkii dadka wax lagu gaarsiin lahay o dhan waa laga hadlay waalidiinta xataa waa waa waa waa kala hadalnay manaabirtaan kala hadaln waxaan ihi ilmahaada ha u dhiibin gacanta ha u gelinin qof aadan qof aadan garanayn ilmahaada fikirkiisa dadka yacni waalidiin waa laga yaabaa qaarkood inay iska gaabiyaan oo qof aan ehel u ahayn ada dugsiya waa la furtay hadda nin walba oo maaragtay kuwa aan ognahay inay gaangi ahaayeen shalay a qur-aankaan waxba ka aqoonaa waxay kuleeyihin qur-aankaan dhigaynaa marka taa waa waa waa la sameeyey awareness waa la sameeyey runtii aada u xoog badan laakiin ade dadkii dad badana laga yaabaa inaysan wax fulinin laakiin waxaan leeyahay aniga culummada iyo masaajida iyo anaga masaajidka abubakar xataa tarasbaasaan u jarnay raggii fikirka qaarkood waday oo websaydyada qori jiray oo dhalinyarada maaragtay oo dadka ku gaalima xukmina oo masaajidda qaar ku dagaalamay xataa tarasbaasaan uga jarnay oo inay masaajidkaas usoo dhawaan karin si dhalinyarada ay safe u noqdaan oo dhalinyarada ay u helaan amaan ilaa heerkaasaan gaarsiina runtii marka waxay la tahay masaajidan xataa hadda la magacaabo bloomington iyo masaajid waxaan ku ognahay sheekh wanaagsana joogo oo sheekh weliid idris ayaa joogo runtii dhalinyarada dee meelbaba waa iska geli karaa meel beesheed waxa masaajidu waa open qofka adiga intaad qaadatod rid istaagto ma dhihi kartid itusa idgaada ama ilaa inaad qofku ku ogaata maaha wuxuu qabo laakiin waa in aada looga taxadar masaajidi waa open laakiin inta badan dhalinyaradan banaankaaba lagu recruit gareeya waxaa laga yaabaa internetka sida hadda dawladda ay sheegtay internetkaasuu ku xiran yahay ama wuxuu nin tegay oo gudihii ku jiro oo ama syria joogo ama soomaaliya joogo ninkaasaa lasoo hadlaya meesha waa fiican tahay kaalay ma waxaasaa ka socod uu leeyahay marka ani waxaan qabaa maaragtay waalidiintu way dadaalayaan laakiin weli waxaan u baahan nahay wixii way socdeen dadaal badana u baahan nahay runtii inaan sameyno oo aynaan la kala joojinin culamada gudaha waaba lagu dilay shee cabdiqaadir nuur faarax masaajid dhexdiisa lagu toogtay asoo casir tukanayo culamadii jaamacadda waa lagu dilay qaarkood xamraa lagu dilay qaar badan lagu laayay marka dadkii la dagaalamaya way yani fikirka waa lala dagaalamay aad baa loola dagaalamaya laakiin haddana waa jihaas xoog badan oo dee isku xiran oo eejisadiisa iclaamka iska leh wa wa waa gartay aad aad baad umahadsantaha waa kugu soo noqon doonaa kamaal baan siinaya kamaal aragtidaada adiga bulshada gobolka inay arrintan u istaagtay oo si dhaba ay ula dagaalantay in kale
walaalow waan ugu mahadnaqayaa sheekh cabdiraxmaan waan ogahay inay dadaal sameeyeen muddo ah ay dhalinyaradii fikirkan ku ololeyn jirtay masaajidda ka ay ka mamnuuceen abubakar waa ka warqabaa waanan inu ku mahadsan yihiin laakiin ma aaminsani jaaliyad ahaan reer minnesota haddaan nahay inaan arrintan xilkii naga saarna aan gudanay ilaa hadda shir arrintan u khaasa oo magaalada lagu qaftay oo lagaga xaajooday guddi rasmi oo joogto oo hawshan soomaalida ka shaqeeya dhibaatadan xal uraadi lama samaynin marka waxaan ka codsanayaa sheekh cabdiraxmaan maanta in uu asaga hogaanka qaato maadaama masaajidkii soomaalida ugu weynaa isagu uu sheekh ka yahay oo culummadii magaalada uu muxuu ugu sarsareysay uu ku jiro inuu isugu yeero jaaliyadda shir la qabto oo culummadii loo yeero aqoon-yahankii loo yeero dhakhaatiirtii loo yeero waalidiintii loo yeero hay-adihii communitiga loo yeero la sameeyo guddi rasmi ah oo soomaaliyeed oo joogto ah oo barnaamijkan ka hortagiisa ka shaqeeya haddaan annaga ka shaqeynin dad kalea ka shaqeysanaya marka waan ka gaabinaysaan dareensanahay waktigii arrintaas wax laga qaban lahaana waa la- waa lasoo dhaafay laakiin waxay la tahay in si dhaqsa ah laisaga yimaado oo guddi loo saaro arrintaas anigu aan soo jeedinay waa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, ismaaciil baan siinaya ismaaciil ada aragtidaada Eh, kolley gobolka eh, Por- gobolka oregon magaalada portland baad ku nooshahay Eh, dabcan dhalinyaradan eh, eh, soomaalida ah ee meelaha kala tegaya ee la ash- eh, ma aha minnesota oo keliya meelo kalena way ka jiraan minnesotabaha ugu badnaatee marka ma qabtaa bulshada soomaalida ee maraykanka ku nool haddaan sidaa u dhigno inay ka gaabisay in arrimaha dhalinyaradan la askaraynaya ama ay argagixisadu ka faa'iidaysanayso wax laga qabto
Ah, maxaa la dhahaa- aniga waxay ila tahay kolleytaba sida ila muuqato arrintaas soomaalida haddaan nahay haddii ar- dadkeeni dhallinyaradeenii oo oo mustaqbalkii noo ahay haddii qaarkood oo in badan la la wadaayo micnaha arrintaas meesha way ku jirtaa inaan gaabinay marka de- odaasna hal qof keliya lama saaraayo ama hal group amase wadaadada lama dhaxaayo amase sida kale een, laakiin waa arrin kulligeena wada haysta waalidiinta bes ma uu ah gaar marka laakiinse sida aniga ila tahay dhibka ugu weyn waxa uu ka jiraa waxaa waaya internet marka waa in la fahmaa meesha ugu weyn oo dhibaatada ka socoto dhibaatadan haddaa la fiiriyey aniga kolley waxaa ii soo baxsay shaksiyan dhibka ugu weyn oo internetka yahay sidaas awgeed aniga iyo dad fara badan oon aqaano oo dhalinyaro u badan amase maxaa la dhahaa xitaa waalidiin ah waxay bilaabeen inay bilaabaan dadaalka inay internetka arrintaas uga hortagaan oo aan is- isku dayno in aan arrintaa meesha dhibka ka socdo aan aan aan hoosta ugu hooseysa aan ka bilaabno marka hadda aniga waxay la tahay qeybtaas inaa xooga la saaro oo een, dabcan een, masaajidada iyo meelaha kale iyo xa- meelaha laisugu yimaado inay ka socoto oo halka oo dhinac wado amase dhinkan ninka een, maxay ahayd dadka oo oo- oo ama dawladda oo oo dhankeeda ka socoto in lala shaqeeyo oo si fiican laysaga wada kaashto waa loo baahan yahay laakiin meesha ugu weyn oo xitaa dawladda ay u taagla'dahay oo adduunyada dhan loo taagla'yahay ama soomaaliya meel kasta ha ahaato waa internetka wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan baan eh, siinaya sheekh cabdiraxmaan eh, arrintan culays fara badan bay dabcan ku haysaa bulshada gobolka eh, dhibaato fara badan bay soomaalida markii horena kasoo carartay dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinka wadankooda halkii ay nabadda usoo raadsadeenna dhibaatadan kale ay kaga dabay eh, kooxaha xag jirka kaga daba yimaadeen oo eh, caruurtii ay maaragtay marin habaabinayaan Eh, xalka maxaad u aragtaa maxaa xal noqon kara ay kula tahay Eh, talada uu kusoo jeedinayay eh, en- en- en kamaalna waad maqlaysay Eh, waxay la tahay xalka eh, waxaa eh, horta wixii waa fikir jiro fikirkana eh, waxaa lagu daaweeyaa fikir in la- in laga qanciyo eh, ilmihii inuusan waxaan sax ahayn Eh, boqolaal arday aa joogto masaajid wax ku barata oo dhalinyaro ah eh, oo ka qanacsan waxa kan inay yihiin eh, waxa aan diin ahayn inuu yihiin oo aan jihaad ahayn dad badanasa waxaana ka qanciyay culimmada ka qancisay oo diin ahaan wixii u taxliiliyo uga qanciyey marka ani waxaan yani xalku horta marka u horeysa dadka in la daaweeyo dadka in la ninka isqarxinayo oo minada isku xirayo oo isagiina isdilayo dadkana suuqa jooga laynayo ninkan waxbuu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay inuu janno ku galayo waxa kan waana laga dhaadhiciye wuxuu u baahan yahay in laga daaweeyo oo fikirkii eh, laga eh, fikir ahaan looga daaweeyo oo diin ahaan looga daaweeyo taasuu u baahan yahay Ani daawada ugu weyn xalka ugu weyn waa taa waxaan qabaa welina hadda effortiga waa iska xadadan yahay waa la geliyay dadaal badan laakiin dadaalkaa dadaal kasii badanay u baahan tahay oo oo oo dadka lagu wacyigeliyo Eh, ama gudaha soomaaliya ha noqoto ama halkanba ha noqote in dadka yani loo sharxo oo diin ahaan loogu sharxo arintaasaan qabaa tan kale waalidka inay tawciya inay inay baraarugsan yihiin ilmahaada ha u dhiibin eh, qof aadan ogeyn ilmaha waa innocent waa ilmo aan qalbigooda xaashi iska yahay wax marka wixii lagu shubo unbaa a- a- a ku qormay marka waalidiintana inay baraarugaan oo ilmahoodii ay kontroolaan wadankan maraykanka ilmaha hadduusan qaangaar ahayn la- waxba uma sheegin nin wax u sheegi kara ma jiro isagoon waalidka permission u samaynin qof wax u sheegi kara ma laha yani waa la ogyahay eh, in ilmuhu ay khatar u yihiin haddii wax loo sheego inay wixii iska qaadanayaan marka waalidiintan inay ilmahoodii ay gacanta ku hayaan oo u geystaan dadka tarbiye fiican oo miisaaman oo tarbiyeyna inay u geystaan oo aysan noqon ama macalin hebel aree hebel oo xagga joogo ama waxba aan lagu af- been loo- loo- loo sheegin oo ilmihiisi uusan gacanta u gelin qof bari yani dhibaato u geysanayo Waa gartay.
marka taa waalidka iyo eh, wixii kaloo dee dawlad anaga waa naga weyn tahay dawlad laakiin jaaliyad waxaan rabnaa inay ku baraarugaan oo fikirkii la dagaalamaan insha allahu tacala wa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, kamaal aan adigu maxaad u aragtaa xalka anigo saan kuu sheegay in jaaliyaddu ay sida degdegay ka qabsato arrintan la isugu yimaado la isugu habarwacdo guddi joogto oo arrinta la tacaalo ilaa xalka maaragtay ay ka dhamaato arrintanna loo sameeyo guddigana masaajida iyo dugsiyada iyo aqoon-yahankaba iska kaashadaan baan anigu soo jeedinayaa shirkaasna in si dhaqsa loo qabto oo jaaliyadda loo yeero oo la yidhaahdo warkikana mahaysta muddana wuuna haystay wuuna nagu sii socdaa wuuna sii ballaaranayaa seen u xalinaa dawladda de anagu inta ka badan isku haleyn karno inaan isxilqaano oo aan is-abaabulno yaala quman oo guddi joogto ah oo arrintan xal u raadiyo oo muxuu ahaa cilaajiyo loo sameeya la quman
Eh, eh, ismaaciil eh, waad maqlaysaa Ah, qaybta aniga la dhahayo maxaa la dhahaa en- en, shirarka amase dood cilmiyeedyada amase en- en- en- en, ho- eh, eh, dad inay du- bulshadayna ay- ay xil gooni ay iska saarto arrintaas waa arrin saxsan laakiinse marar badan waxaan arkay shirar fara badan aan arkay oo hadda ugu dambeeyay midka white houseka lagu qabtay badanaa inay shirarka aysan u badnayn shirar ajendahooda uu yahay in la xal helo oo aa u malaysid arrin dhacday oo markaas taagan oo oo la rabo in markaas la dhaho wax waxaanaan si u samaynaa dadka leesugu keenayna meesha aysan marar badan aysan ahayn dad ehelo leh Ah, waxaa ka- waxyaabahaas waxaa kamid ah arrintan maadaama horta ay aniga saan ku qanacsanahay ay internetka badanaa ka socoto ma aha marka minnesota arrin u gaar ah kiiska waxaan xasuustaa ugu horreeyay oo qof soomaali ah oo maraykanka wuxuu ku tarxinaa la dhahay inay ka dhacdo portland magaaladaas aniga waa joogay hal qof amase hal community masaajidka waa iskula tukan jirna wiilkaas hal qof oo la hadlaayo maan arkin marka aniga ila ma aha walaa ama qof fiican oo dhiib ama qof xun oo dhiib ma aha maku koobnay arrinta intaas maku koobnaanayso marka waalidka waxa in laga hadlo u baahan in bulshada inay ka hadasho oo ko- shirarka hadda la sheegay oo walaalkeen kamaal ka dhawaajiyey amase dad kale ha keenaan laakiinse inuu shirka ajendihiisa oo uusan ahayn shir laysku blame gareeyo amase maxay aheeta laysku eedeeyo oo la dhaho kuwaana ka mas-uule kuwaana ka mas-uule ay noqoto meel laysku arko fikrado kala duwan laysugu keeno laga doodo arrintan saas looga guungaaro awgeed saasaa xalka ugu weyn ila jiraa qof walba waalid ahne waa inuu ilmihiisa la hadlo oo si daaragta ula hadlo uuna ka warhayo oo dadkuu la socdana og yahay internetkana inuu noocyada kala duwan oo social media u isticmaalo oo og yahay dhaqaale ahaan cunugaas waxa soo gala oo og yahay meeshuu ku bixiyo oo og yahay ousan keliya oon cuntada caloosha loo buuxinin oo la dhihin soco waa in waalidka ay ka warhayaan ciyaalka tallaab kasta uu sheegi karo daqiiqadaas meeshuu joogo hadduusan ogeyn uu qiyaasi karo sababtoo eh waxaa waaye hadda saaxiibadiis way ogyihiin saaxiibadiis internetkaasay kala socdaan marka adiga waalidka kama liidatid saaxiibaha adaa cunugan dhalay adigaa wadanka keentay amase ku dhashay wux uu saaxiibkiis samaynayo ogaaw waalidiin fara badan waxaa arkay waxay weydiinayaan saaxiibkay wacayaan hebel ma aragtay leeyihin saaxiibkaasa uga waroon sababtana waxaa keenaysa social mediahaas uusan la soconin amase waalidiin fara badan waxaan arkay dhaha ilmahayga maba isticmaalaan maba u ogoliba marka waxaa waaye hoosay ka isticmaalaan dabcan ma ka warhayo waalidkii marka aniga waalidka waxaan dhihi lahaa soomaalida in loo furabo social media maxaa la dhahaa tababar oo ku saabsan waxa ka socdo iyo sida loola dhaqmo kaas in laga bilaabo maadaama dhibka ugu weyn oo meeshaas yahay Eh, eh, aad aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin eh, sheekh cabdiraxmaan eh, kamaal eh, kamaaludiin iyo weliba ismaaciil jirde dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsantahay dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo ay ka qayb galayeen sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo labadooduba ku jiray qadka taleefanka ee magaalada minneapolis qadka taleefanka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa isna barnaamijka uga qayb qaadanayey ismaaciil jirde warsame oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno dhammaanteen waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijka faaqidaada toddobaadkana la socodsiinay ciddii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa bogga internetka v o a somaali dot com idaacaddii galabnimo inta ay ku dhantay intaan lagula kulmayno waa ibraahim daandure iyo casho cudeyd ee nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.